ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qeybtood ay ka baxeen camaara taasina ay keentay in qeybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ku dhow lix bilood ah ay ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen inkastoo qeybaha ciidamada ay isaga baxeen camaare iyo bacaadweyne haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada al-shabaab kuwa oo kolkii hore aan sidaa uga fogeyn saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaalada deegaanada bacaadweyne iyo camaare ee gobolka mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhinaca kale madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka camaare iyo bacaadweyne ha yeeshee v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib godod ay sameeyeen qaar ka mida ciidamada dowladda ee ku sugnaa camaara taasina ay keentay in qeybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan camaara waxaana ka bixitaanka camaara kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa bacaadweyne kuwa oo kolkii dambe iyaana isaga baxay deegaanka si kastaba bacaadweyne iyo camaare ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyey ee gobolka muduga oo muddo lix bilooda kadib maleeshiyada al-shabaab ay dib u qabsadaan inkastoo deegaanka caad ee gobolka mudug ay maleeshiyada al-shabaab kula wareegeen dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay haddana bacaadweyne iyo camaare ma jirin wax dagaal ah oo al-shabaab ay ku qabsadeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo